Magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay wacyigelinta shaqaalaha, barashada xuquuqaadka iyo waajibaadka shaqo, waxaana soo qaban qaabiyay Wasaaradda Howlaha Guud iyo Guryeynta Ummadda Federaalka Soomaaliya. Kulankan ayaa waxaa ka qeyb galay wasiiro, waxgarad iyo dhalinyaro ka mid ah shaqaalaha dowladda. Wasiirka Wasaaradda Howlaha Guud ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Maxamuud Nuur ayaa ka warbixiyay ujeedka kulankan.
Midda kale muhiimkii waxay tahay inaynu aqoonta aynu leenahay aynu runtii de si professional aan u isticmaalo si itigiskeygii shaqana aan ilaalino waajibaad bayna saaran dhammaantiin shaqaalaynu nahay waxaynuu shaqaynahay waa dowladda wey waxay naga iibsatay oonu ka iibinay wakhtigeennii shaqo ayaan muxuu ahaa dowladda muxuu ahaayaan ama dalkeenna iyo dalkeenna aan muxuu ahaa rabnaa inaan u hurno hadday muxuu ahaayey si volunterial noqoto hadday si shaqaalanimo noqoto labadaba muxuu ahaa haddaad mishaar ku heshay haddaan mishaar ku helin waajiba horta dalkeena inagu leeyahay marka inaynu haddaynu soo shaqo tegayno wax qabanayno shaqada aan qabanaynaana ay wax muuqda oo qurux badan noqdaan oo saacadihii loogu talagalayna sideedii u fuliya oo jaaniskii qofku ku shaqayn lahaana la siiyo waa mid muhiima wey kulankan ayaa muhiimadiisa waxay ahayd sida ay shaqaalaha dowladda mar waliba uga shaqayn lahaayeen dalkooda si hagar la-aan ah